mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug uga qayb galay shirweyne looga hadlaya nabadda galbeedka gobolka mudug shirka ayaa waxaa goobjoogaha mas-uuliyiin ka socda labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socda maamulada galmudug iyo puntland odayaasha dhaqanka labada beelood ururada haweenka maamulada puntland iyo galmudug ee magaalada gaalkacyo iyo martisharaf kale qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga miro dhaliyo shirka lagana soo saaro qodobo muhiima wax ku ool ah si looga dhammaado colaada ka taagan galbeedka gobolka mudug taasoo in muddo ah kusoo labalaabatay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii shaqadan soo waday intaasoo sano hadday ahaayeen bahalkan waxaa guddiyadii dhisnaa maamul goboleedyadii dhaqamadii ismadii ugaasyadii arrintaas ayagaa soo waday annagu un keliya hadafkeennu waxay ahayd maadaama aan qurbo joognahay iyo dad xilal duwan kala haya inaan intaan idiin nimaanno aan wixii aan idinku caawi karno fikir iyo tala aan idinku soo kordhi karno inaan idinkugu nimaanno waxaan u nimid inaan xoojinno dadaaladii socday oo ay wadeen labada dowladood oo puntland iyo galmudug iyo labada dhaqan sida la wada ogyahayba waxaynu isugu nimid xoojintii wadahadalladii nabadda ee socday labada beelood iyo derdergelintooda iyo sidii nabad waarta loo heli lahaa shirkaanna uu u noqon lahaa mid midho dhala oo midho nabadeed dhala soo dhowaada waxaan doonaynaa nabadda ilaahay baa nooga shaahid ah waxaanse soo marnay meeshay ku dhammaan lahaayeen ma ay gaarine ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta meeshay ku dhammaan lahayd inay noqoto
aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waxaan codsanaynaa dowladuna inay la shaqeeyaan waxaan tegey america waxaan tegey canada waxaanan u tegey waxa weeye sidii dadkaan ay nabad u heli lahaayeen sidii dadka soomaaliyeed ay u nabdi lahaayeen waxaan lahaa dadka soomaaliyeed ha nabdeen gobolgobol ha loo nabdo
wiilasha dagaalamaya oo ay fadhiyaanoo waxaan ku hadlayno ay dhegaysanayaan waxaan jeclaan lahayn odayaasha reemiyigaayoo geela iyo ariga iyo raacahaya inay shirkaan dhegaystaan wax ka soo baxahaya waxaan u baahannahay oo ay tahay in horta fursaddan aysanna seegin fursaddan maanta aan isugu imaannay inaysanna seegin waxaan rabnaa in inta dhiman la daba qabto inta dhiman in la daba qabto innaga ka maamul ahaan
galbeedka gobolka mudug ayaa in muddoa waxaa ka taagneed colaad beeladyo u dhexeeya laba beelood oo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug waxa uuna shirkan ka mid yahay shirar muddooyinka dambe lagu qabanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si looga miro dhaliyo dhibaatada halkaas ka taagan bulshaduna ay u noqdaan kuwo ku wada nool nabad iyo xasilooni